madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoore iyo gudoomiyaha degmada guruceel anas cabdi macalin ayaa xariga ka jiray iskuulka xanaanada xoolaha oo laga hirgeliyey magaalada guruceel ee gobolka galgaduud gudoomiyaha degmada guruceel anas cabdi macalin ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay iskuulkan oo ay hirgelisay wasaaradda waxbarashada galmudug waxaana uu sheegay in bulshada guruceel ay baahi weyn u qabeen inay helaan iskuul lagu barto xanaanada xoolaha waxaan joognaa in madaxweynihii galmudug oo noo xarig jarayo bacdamaa deegaankan waxa lagu dhaqan yahay ay yihiin xoolaha meeshii lagu bara lahaay dhaqanka xoolaha iyo waxbarashadeedii inaan maanta haysanno waa fursad weyn haddaan reer gurceel nahay mar kalead mahadsantihiin madaxweynaha iyo dhammaan wafdiga wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed xaanshi dhoore ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda loo dhisay iskuulkan wuxuu ka mid yahay shan iskuul oo deegaano kala duwan sidaan ayagoo ah laga dhisay madaxweyne iskuulkan waa iskuul xanaanada xoolaha ah hadda waxaa diyaarsan oo aan rajaynaynaa kii beeraha iyo kii kalluumaysiga oo iyaguna la rabo in midna hobyo laga sameeyo midna degmooyinka kale sida nacdaado iyo meesha la yidhahdo caabudwaaq madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa bogaadiyey in guruceel laga hirgeliyo iskuulkii ugu horreeyey ee xanaanada xoolaha lagu baran doono guud ahaan deegaanada galmudug waxaana uu bulshada galmudug ugu baaqay iskaashi iyo in ay wax wada qabsadaan maalin na farxad gelinaysa almahaan ku farxsannahay ka mid ah inaan halkan ka xarig jarno iskuulka ma dugsiga lagu baranayo xanaanada xoolaha oo runtii xooluhu ay yihiin hantida ugu badan ama ay dadka bulshada reer galmudug ku tiirsan yihiin inaan halkaan maanta ka xarig jarno runtii waa tillaabo weyn hore loo qaaday waxaana ku ammaanaynaa wasaaradda waxbarashada dowladda galmudug guddoomiyaha iyo maamulka degmada gurceel iyo bulshada reer gurceel waxaan leenahay wax wadaqabsigii iskaashigii loo baahnaa ayaa samayseen dowladduna inay qaybteeda qaadato bulshaduna ay qaybteeda qaadato